arrintaas sida dawladaba ay shaacisay waxaa gacanta kusoo dhigay ciidanka sirdoonka qaranka gacantooda ayuu ku jiraa waxaa ninkaasi dabcan sida hay-adda uu sheegtay mas-uul uu ka ahaa inuu fududeeyo oo khawaarijta uu usoo iibiyo qalabka ay dadka soomaaliyeed ku laayaan sidaad og tahay bila ka hor dawladdu waxay qabatay qalab aada u tiro badan oo u socday khawaarijta oo u badnaa ama dhammaantiisba ahaa qalabka loo isticmaalo dagaalada qaraxyada muxuu aha harko wax lagu toogto qalabka habeenkii wax lagu arko dharka ciidanka laisugu ekaysiiyo waxyaabahaas oo dhan oo maaragtay runtii aada u badnaa oo ahaa waxyaabaha khawaarijtu ay dembiyada u isticmaalaan waxyaabaha laga sameeya qaraxyada marka ninkaanina dee dadka khawaarijta usoo iibiya muxuu ahaa qalabkaas oo adduunyada uga soo adeega oo qalabka ay doonayaan inay dagaalada u isticmaalaan iyo waxyeelada dadka soomaaliya soo iibiya ayuu ahaa marka ilaahay baa ku mahadsan ciidanka amniga gacantooda ayuu ku jiraa dabcan sharciga ayuuna mari doonaa insha allah waalidkiis oo v o eda la soo xiriiray waxay dalbanayaan cadaalad waxay leeyihiin wiilkan soomaaliba ma aha oo waa in lagu maxkamadeeyaa dalka kenya marka in soomaaliya la keeno waxay ahayd bay leeyihiin afduub arrintaa maxay dowladdu kaga jawaabaysaa walaal ninkaasi waa muwaadin soomaaliyeed oo dembi ka galay qaranka soomaaliyeed iyo shacabka soomaaliyeed dembigaas ayaa loo haystaa dabcan cadaaladda ayuu marayaa haddii muxuu ahaa uusan dembi lahayna cadaaladda ayaa sheegi doonta dowladda soomaaliyeed dabagal wakti dheer qaatay ayay kusoo qabatay iyo wakti iyo shaqo maaragtay muddo dheer laga shaqaynayay dembigaas ayuuna ku eedeysan yahay cadaaladna wuu helayaa insha allahu tacaala sharciga ayuu hortegayaa wixii uga soo baxa halkaas ayuuna leeyahay marka ma waa xaqiijiseen inuu soomaali dhalashada soomaaliya haysto soomaali yahay ninkaasi waa sidaad aragtay waa nin maaragtay soomaali ah oo soomaaliya ku dhashay maaragtay muxuu aha dabcan dadka soomaalida oo jinsiyado kala duwan bay qaadan karaan laakiin sideedaba hadduusan xitaa soomaali ahayn qofka soomaaliya dembi ka gala muxuu ahaa waa lagu maxkamadeyn karaa soomaaliya waana lagu maxkamadeeyey muxuu ahaa waana lagu maxkamadeynaya marka waxba kama duwana dadka dembiyada khawaarijta ama loo xiro ama loo eedeeyo xuquuqda ay leeyihiinna waa leeyahay sharciga ay marayaanna wuu maraya insha allah